runtii warqada kasoo baxday maareeyaha guud ee maamulka amniga garoonka diyaaradaha ee aadan cabdi jenaraal cabdi abshir jaamac lagu amriyey in hay-adaha amniga garoonka ay wariyaasha ka xanibaan gelitaanka garoonka waa mid runtii walaac weyn ku abuurtay saxafiyiinta soomaaliyeed iyo ururkoodaba waana mid aan runtii aan aada uga xunnahay inaan maqalno go-aan noocaasa iyadoo weliba lagu jiro xilli xasaasi ah oo ay soomaalida u baahan tahay in warka ay rabaan la gaarsiiyo meel walba oo mudan marka go-aankaasi waa go-aan runtii aan aada uga diidinayno aadana uga xunnahay runtii warqadan maaragtay caawa xooggeeda usoo baxay maanta lasoo saaray laakiin waa run aada dadku weliba la yaabanahay waxaana saxafiyiinta soomaaliyeed badnaa la tashiyo aan la yeelanayno laqaale waa kuwa guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa caasimada ka shaqeeya ee had iyo jeer u baahan waanad og tahay waxaa la yidhi fasax la-aan garoonka ma geli karo awalba fasax la-aan cid geli kartay garoonka ma jiro anigoo wariyaha inaan baxo kaamiradeeda qaato garoonka iskama geli jirin waxay ahayd inaan fasax ku galo fasaxna waa loo baahan yahay awalba fasax la-aan fasax la-aan cid geli jirtay marka ma laha laakiin go-aankan ayaan aada ula yaabanahay runtii waana mid aada looga xumaado waxaan ka codsanaynaa cid walba go-aankaasi soo waariday in ay dib ula noqoto maadaama uu yahay mid ka horjeeda xorriyadda hadalka